xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo meel fagaare ah ka hadlayay wuxuu shaaca ka qaaday qaybo badan oo ka mid ah dhibaatooyinka ciidankiisa kasoo gaaray dagaalka wuxuu sheegay in askar badan ay ku waayeen dagaalka lixaadkooda halka kuwo kalena ay ku nafwaayeen kuwaas oo ay ka mid yihiin askar uu qarax indhaha kasoo riday askarigii waa yimidee nafti wiil labaatan jir ah oo labaatan sano jira ayaa maanta jiifa isbitaal lugaa ka go-an gacanaa ka go-an qaar miina inta ku qoraxda indhahaa waa indhabeeleen laga yaaba inuun xaas lahayn ouna guursanin weli laga yaaba inuu guursado hal cunug ama laba cunug ay u joogaan laga yaabo hooyo keligiis inay dhashay oo ilmo kaloo la dhashay aanay jirin laga yaabo oo kudar kudar kudar kudar lugaa ka go-an gacanaa ka go-an qaar miina inta ku qoraxda indhahaa waa indhabeeleen baraha bulshada waxaa ka buuxa askar si xun ugu soo dhaawacmay dagaalka kuwaas oo ka cabanaya tacdiyada ay kala kulmeen dowladda xasan sheekh wuxuu yidhi caawa howlgalkan hogaami nabad saan waa baxnay howlgalkan sida ku aadnay meel mugdi bay noogu dhunteen ilaa markaas anahoo socdo aniga askari kale askarigii kale aniga labadeenaba dhaawac ayaa naga soo gaaray howlgalka habeenkii sideenaba bareersaa ku nahay taliya saldhigga markhaati buu ka yahay taliya qaybta weli cadda markhaati buu ka yahay taliya ciidanka booliiska markhaati buu ka yahay cid aan arinteeda ogeyn oo ilaahay abuurto waa la iska dhiga tirim cid aan arinteeda ogeyn ma jirto macala xafiiska ra-isul wasaaraha waxaa yaala warqadihii caafimaadka lagu dalbo ka turkiga xafiiska ra-isul wasaaraha yaalaan xasan sheekh maxamuud ayaa dhaqaale ka sameeyey dholalka danta guud oo uu ka gatay ganacsato isagoona sidoo kale helay lacago badan oo canshuur ah inkastoo ay sidaas tahay wuxuu sheegay inuusan ciidankiisa waxba u heli karin xogal helaya ayaa sheegaya inuu qoysaska muqdisho uu ku soo rogay inay bishiiba bixiyaan hal dollar ilaa laba dollar oo raashiin ah